marka koowaad guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan idaacadda v o a waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdisalaan kadib sidii iska joogtadaba inta badan iska ahayd waxaa dhacay saaka dagaal runtii aada u culus oo ay ciidamada jubbaland ku qaadeen nimanka khawaarijta ee soomaalida dalka iyo dadkaba dhibaatada ku haya dagaalkaasi wuxuu ka dhacay beegta shishe ee weli yahay jamaame iyo jilib eria udhexeeya macnaha oo weliba degtiisa ah oo nimanka khawaarijta gacanta ku hayaan fadhiisimano ku lahaayeen markay ciidanku heleen xogo lagu kalsoonaan karo weerar qorshaysan oo ay ku qaadeen ciidanka dawladda federaalka ah qaybta danab iyo federaalka caadigaaba ciidanka daraawiishta heerarkiisa kala bedelanaya jubbaland weerarkaasi iyo obreshinkaasi si aada iyo aada u qorshaysan oo sidii loogu talagalay ayuu u dhacay welina dagaalku waa waa jiraa oo ciidamadii dadkaasaa weli laysla jiraa marka adeer waxaan is leeyahay howlgal runtii aada iyo aada u fiican baa saa ka qabsoomay waa tahay marka ciidamadu dabcan waxaad sheegtay inay weerar tageen oo gediga kale ee webiga ay weerar ku qaadeen meel ku dhow degmada jamaame marka dagaal ba halkaa ka dhacay maxaa khasaaro ka dhashay xaqiiqa dagaal horta hadduu dhaco dee khasaaro wuu dhacayaa oo dhimashiya dhaawac iyo wax walba way imanaysaa marka koowaad waxaan ka xunubdaanaya dagaalku horta weli wuu socdaa oo ma soo afjarmin inta aniga aan hubo dhanka naga dhaawaca waa jiraa laba askari oo dhaawaca waa jiraa laakiin dhanka kale adamaa dee laga hili horeeyey oo laanta qorshaysan u ahaa dhimasho xoog le ilaa dhowr iyo toban gaaraysa meel way kaga cay saddex goobood ahaan buu dagaalku ka dhacay ilaa iyo inta hadda meydkooda la arkay taqriiban saddex iyo toban afar iyo toban nin waa dhan yihiin dhaawac ay ka carareen waa jiraa saddexdii goobayda lagu diray saddexdaba waa lagaga adkaaday dagaalku hadda marka wuxuu ka socdaa meel ay kusii talagaleen waxan waa niman dee yani ummadda dhibaato ku god ah oo ay ugu talagaleen meelaha ugu dambeeya ee nafka kala galaan inay noqoto oo god ay ku jiraan godkaana ciidanku ku hareeray sidii saacaddan aan kula hadlayo waayahay marka inkastoo dee dhimashadii dhaawacba ay jirto islamar ahaantaana weli howlgalka uu socdo marka howlgalkan ujeedkiisa muxuu yahay saaka ay qaadeen ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa xooga dalka
adeer waxa weeye dee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidanka jubbaland mar walba waxaa ka go-an ama ay u taagan yihiin inay nimanka khawaarijta ah ee soomaalida iyo ummadda shacabka ee soomaaliya culayska ku haya inay horta ka kor qaadaan waa u samayska ay samaysan yihiin ama ujeedadoodu ayaa ah oo mar meeshii heerka ay noqoto unbaana obreshinku u dhacayaa sida la ogyahay baryahan dambe tabardaradooda awgood webiga degtiisaas bay maaragtay culays badan saarayeen bulshada dhibaato badan bay ku hayeen ciidankani marka wuxuu gubay kow in dee xududda iyo cadowga la naafeeyo cadowga xuduuddiisa labo degmada jamaano iyo jilib oo ay beesiskooda ugu dambeeya ciidanku inuu kala jaraa dhaqdhaqaaqooda marka ujeedooyin fara badan baa laga laha laakiin waxaan is leeyahay midda ugu muhiimsa waxaa weye in cadowga la wiiqa awoodiisa waaye waayahay dhowr jeer hore dadka dhagahooda waxaa kusoo noqnoqday dagaallo ka dhacay deegaanada dhulka gosho ee nawaaxiga jamaame haddana waxaad moodaa in ciidamadu aanay gacanta ku dhigin degmadaasi maxaa idinka hortaagan inaad jamaame aad ka qabsataan al-shabaab adeerde horta jamaame waxay ka mid tahay deegaanka jubbaland ay nimanka cadowga gacanta ku hayaan waxaan isleeyahay culays haddii jiri lahaa nooca lagu turjumi kara ugun waa deegiin weliba meesha ku yaallo sida aada la socoto deegaanka adigu waa taqaanaa bundadi jirib iyo hadda dhulkan jamaane ee laga dirila oo bunduna araara oo go-an mar hadday bundadii go-an tahayna isu gudubkii dhaqdhaqaaqu runtii aada buu culays ku yahay ciidankani waa ciidan dooma ku gudbaayo oo ciidan dee hadda meel banaan iska maraya maaha gudbinta ciidanka iyo soo gudbintiisa iyo sahaydiisa iyo xiriirkiisa waxa oo dhan wuxuu noqonayaa gaadiidka ee biyaha loo isticmaalo waa waa yar yahay oo ma badno qaybtaas waxay kow ka tahay de yani deegaanka dhankaas shale ee jilida iyo mataqaanaa jamaama iyo degta ah ee hawlgalladu inay mar walba yaraha adkaadaan waxaan isleeyahay sababta ugu badan waa cilada weliga oo dee wixii uusan dhul furan lahayn buundana lahayn buundadii maanta la isticmaalinana sabdada middan go-aan ee araara weeye laakiin ciidanka jubbaland iyo ciidanka dowladda federaalk waxay awood u leeyihiin meel kastoo ay joogaan hadday xataa jiribta iyo hadday jamaamaskalayba inay ka howlgalaan awood bay u leeyihiin ugu dambayntii hadda waa sidee goobaha laisku hor fadhiyo xaalkooda ma ma laga soo laabtay mise weli dagaalku waa u socdaa maya aden hadda aan kula hadlahayo isleeyahay afartii galabnimo weeye ciidanku wuu maqan yahay dadkaas jiraa gudbadiya fara badan oo dambaa ka dababaxay oo aan gudbinay oo dadka aan usoo gudbinay wax ka soo laabtay ma jiro gurmadaan dib ugu sii xoojinay iyada mooyaane caawa nimanka khawaarijta hadda waxay ku soo urureen hal meel oo god ah oo jibaaca dadkaana ciidanku dhinac walba uu ka joogaa mana kasoo tegayn ilaa oo si xaqiiqa ah yani yani gacanta loo